الله متروكه ما واحد به الفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيغون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير حكمت وآخر بيت لبدا بيت دمبي وعند الشيخ مصدر صراع اصطلاحات عمر لبدا بيت دمبي مصدر وبيحيث يتمثله وعلي مطروقه حديث كمطروق مطروق الحديث يعني كان حديث كيسا لا يستغي أما حديث كمطروق مقعاوه ويقول يا داود إذا مثل لا يستغي ما مثل انفرد أو رجع وهو به أخذ واحد واحد وضع مطروقه dadka laga tegayo xadiidka masruufa uu yahay saaxiibkiis kan wariyey maa misiyo infarada bihi uu la gaarnoqday waaxidun waaxid ula gaarnoqday hal nin ala gaarnoqday infarada bihi waxaa la gaarnoqday waaxidun hal ayaa la gaarnoqday wa ajmacuu waxayna ku ijmaaceen muxadisiinta لضعفه منك ضعفه في الإجماعات منك رجع مقاعد ضعفه في الإجماعات فهو فهو أخيه كرد أي كالمردود يعني مثل المردود مثل تبديه ولبديه أو حديث على العالم فهو أخيه كرد معناه هو مثل تبديه ولبديه فلا قام إلى الشرق والزاد وحل إليه فهو كرد فهو مردود فهو رجل وحديث لفافيين والذين على عليه مضروبه مطروق الحديث يعني مطروق الحديث لك حديث تتجدد ما مثل ويفرض أن حديثه هو العارض من يحمل لجدد حديثه هو العارض من يحمل لجدد ومن مطروق ورده ما مثل ويفرض به رجع والواحد واحد أصل واحد قد رجع وحال مثل واحد وأجمعوا وحي كل إجماع يا إجماع عزيزين سوى أهل الحديث وحي كل إجماع لضعفه مثل ضعفه في كل إجماع مثل ضعفه في كل إجماع هذا لا يكفي وأغلبية الأسبوع وحي الحديث في سبعة فهو فهو أسلوب كرد أي مردود أي فهو رد فحديث العلم هو ما شرعت أنا وحديث مردود oo aan la qaadanaynin marka xadiidkiisa inta makruuka ah xadiidkiisa yani lagu ijmaacay dacfigiisa waxa ula gaarnoqdo waxaa la leeyahay xadiidkaas waa xadiid laga tegay xadiid laga tegay والكذب المختلق المصنوع marka haddii dacfigiisa lagu ijmaacay xadiidna uu la gaarnoqday tafarud ma ixtimaali kara ixtimaali kara waa min qismi munkar kaadi والكذب حديث ككذب كعب بين أبورة كعب والكذب كذب المختلط وأبورتين المختلط ومثل بين أبورتين المصنوع للسمي على النبي النبي عليه الصلاة والسلام بين أبورتين فذلك الموضوع وموضوع والكذب كان المختلط طلب عن العبوطي بين العبوطي المصنوع للنبي على النبي نبي قلبه بين العبوطي وقت حديث بين تعالى النبي قلبه بين العبوطي عليه الصلاة والسلام فذلك كان ومسك ومسك النبي قلبه بين العبوطي الموضوع وموضوع حديث كان النبي قلبه بين العبوطي حاله يقال موضوعا وانت صعبان الكوشة حديث كذب إنما محمود الله عليه الصلاة والسلام وعلى يقينه والكذب المختلف المصنوع والكذب بين تعالى اختاره بعض الطيب المصنوع لسنيه وقف من عندي أمخرجه فحجر معه يكون بين أمرنا على النبي النبي عليه الصلاة والسلام فذلك حديث كذب لبين الموضوع وموضوع هذا على موضوع ومن لا تجهيل عنه موضوع معنى ده محل ومن لا تجهيل وعلى الوجود الذي هو بين أمر الرسول عليه الصلاة والسلام واحترام أمره قيمة ضعيفة ما يكون هو سيد الله يشبه هو سيد الله يشبه هو سيد موضوع مرة دي لها حديث كان هو موضوع وحكر الله إيه وحسوقات النهاية oo been abuurtay dadka nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista ku been abuurtana waa anwaac waa dad kala duwan qaar waa zanaaziqo waa munaafiqiin ugu talagalay diinta inay fasaadiyaan waxaan diinta ka mid ahayna ay u suureeyaan dadka inay diinta ku mid yihiin rag noocaas waxaa jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam ku been abuurtay axaadiis fara badan sida sida ninka la dhihi jiray cabdulkariim ibna abi cawjaa cabdulkariim ibna abi cawjaa waa wadaac waa wadaac axaadiis fara badan oo nabiga ku been abuurtay calayhi salaatu wasalaam ninkii amiirka ahaa ee zamankiisa joogaya dilay oo waa dil maadaama nabiga ku been abuurtay calayhi salaatu wasalaam nooc waa noocaas waa munaafiqiin ugu tala gashay inay nebiga calayhi salaatu wasalaam ku been abuurtaan candahu waa kacbi ما أقرأ تبعي ما أقع عبادة وحقار الزجيرين هي واقع أبورة أنجيل ووقع قد يقول له يا هاي السابقين هي جيدة بالثلاثة حتى ثلاثة وقت وحاجرة وبكر النبي عليه الصلاة والسلام وقبان أبو الله سواء كفر للسيساء أن يتهي جهلي وبعض العباد وضع عبادة عبادة كل laakiin duhaal ah wax walbay maqlaan min noole inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cilmi inay bartaan aan rabin kuwaasna ayaga nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista ku been abuurteen qaarkoodna jahliga wuxuu la gaaray inay yidhaahdaan waxaan axaadiista ku been abuuranaynaa inaan dadka diinta jecel jeclaysiinaan waxaan rabnaa inaan aakhiro uga digno oo maxaad uga digaysaa axaadiista been abuuranaya in qofka saa sameeya aakhiro dhibkaasi ka samay nebiga ayay leeyihin calayhi salaatu wasalaam ku been abuuranaya haddii dad la waaninayo oo loo sheegayo qur-aanka iyo sunnada saxiixa ugu filan mawcido ayagaa ugu filan qofka ku waansami waayo labadoodana weligii waansami maayo marka in nebiga calayhi salaatu wasalaam aad axaadiis ku been abuurato ayada dembi weyn ah ayada dembi aad iyo aad u weyn qoladaas marka waa duhaalo qolo kale waxaa jirtaa ayagana axaadiis nebiga ku dudajiyey calayhi salaatu wasalaam oo ku been abuurtay sababta ay ku khalliftaan ay tahay tacabud tacabud oo u tacabubayo madhab mucayana ama gaar ah ama shaksi mucayan u tacabubayo tacabudka hadduu qofku ku fogaaday ee taqliidka waa ilatiraysa markii dambe waa dhaalaama ku dhacaysa xaqiya qaadadka la socda shaksigaas uu jecel yaha u muuqda jeclha wax walba asoo ku hormaya taa waxay gaarsiinaysaa inuu xataa ammaan ku been abuurto uusan nebiga diin calayhi salaatu wasalaam yihahda nebiga ninkaa ammaanay kan ka soo horjeeda ama cadowga u arkaa nacaab uu necab yaha aw ayuu ugu been abuurayaa uu nebiga ninkaas calayhi salaatu wasalaam nebiga calayhi salatu salam ninkaa gaajiyey nebiga fikir uu leeyahay ninkaas xadiidu dajina kow jecel yahana nebigaa ammaanay kow necab yahana nebigaa kadigay waa hawoa tacasudi hawa ku imaanay sida qaarkood oo bacdu alxanafiya loogu eedeeyey inay u dejiyeen xadiid ay leeyihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam abu xaniifa ammaanay maxamed ibn idriis shaafici nabigu waa ka digay imaam shaafici nabiga ka digay abu xaniifa rasuulka ammaanay oo muxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bay yidhaahdeen sayakhruju fi ummatii ummaddeeda waxaa kasoo dhex bixi doona nin la yidhaahdo maxamed ibn idriis rajul yuqaalu lahu maxamed ibn idriis asharu calaa ummati min iblis ummaddeeda wuxuu uga daran yahay ibliiska uga daran yahay ummaddeeda taas nebiga yiri wa abu xaniifata siraaju ummati abu xaniifana waa faynuuska ummaddeeda ummaddeeda faynuusu faynuus waa la isla soomaa macnaa iskiin ummaddeeda abu xaniifa shaaficina ummadeeda waa uxu badan yahay ibliis nebigaa yeelayaa calayhi salaatu wasalaam sababta ku ximbaarsan maxay tahay waa tacasub wa taqliid abu xaniifa qalideen u tacasubeen aqbali karaa oo ka soo horjeeda taas waxay keentay waraqabada iyo taqwala-aanta waxay ku xibaartay inay nebi maxamed ku been abuurtaan calayhi salawaatu wasalaam waxaa la mid ah suufiyada yidhaahdaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ka digay maxamed cabdiwahaab xadiis noocaas ay wadamiyeen markaasay qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidkan waa saxiixo dhatanku ku saxiixay dhatan waa dhadhaysanay waa noo maxaaday sanadii ma aha wax wax ugu daciifiyo oo wax ugu saxiixiyo waa sanad ay waxay leeyihiin waa saxiixun fi dawq walmud waa dawq dhatanku saxiix ku yahay wax dhatan leeyaha wax saxiix ku hawa macnaa hawadiisa u dhadhansay hawadiisa u macaaday markaasuu rabaa hawadiisa ku saxiixiy wax jiraan maaha maxaa ku kalifay ictiqaadka kale ay u tacaqubayaan ayaa waxaa ku kalifay inay nebiga ku been abuurtaan calayhi salaatu wasalaam xadiid aan jirin ugana digaana kama dadka inay uga tanfiiriyaan nin imaam ah oo ka mida min aimata sunna marka asbaabaha wadciga waxaa ka mid a atacasub wataqliid asbaabaha wadciga ka mid ah imaamu dahabi raxmatullahi calayh nin ugu tartibeeyey kadaawa beenaalaha ayuu yidhi ninkaan nebigu wuxuu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi arbacun laa yashfacu min arbac afar afar kama dhagato waa hadalka qoon isku aadiyey afar afar kama dhagato afarka uu sheegay waxaa ku jirtay wuxuu yidhaahday zawjun min dakar wuxuu yidhahday yaxunta min dakar wa ardun min matar wax noocaas yani naabuni kama dhagto afarka markuu sheegay ayuu dahabi ku yidhaha quutu midkaan adan ku darayaawo wakadaabun beenaalada beenka magacu yuu la jeedaa kasoo kawadaa beenaalada beenka magacu macnaa kadaabaa tahay wa markuu afarka sheegay mudda shanaadna waxaa waaye wakadaabun mutadi marka nebigu ku been abuurta calayhi salaatu wasalaam dadka kadaabiinta marka oo nebiga calayh salaatu salaam ku been abuuranaya waciid aad u daran ku soo aroora nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhaha man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar falyatabawa maqcadahu min annaar ha u diyaar garooga shumaan kugeedi ama qof lagu been abuurta mutacamidan si u qasda idaa baa kugu waajiba markaad leedahay qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam inaad usto waxaa nabiga ku sheegay iska soo hubi taariikhdiisa ka hor iska soo hubi haddii kale isticmaalka culamada isticmaalaan waxay dhahaan qaarkood huwiya can nabi waxaa laga wariyey waxaa laga sheegay huwiya iyo qaala labada mideero haddaad ka shaqaysa xadiidka inaad huwiya tidaama inaad qaala tidaado huwiya huwiya macnaa waa la wariyey waad ka dhexin laakiin haddaad qaala tidaa waa jahmiso waa weyse النبي عليه الصلاة والسلام استعلاء حديث كتابة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نبي وقوبة أبو صلوات الله وسلامه عليه ومن الأخاء قف مضح من وقوبة حتى أضيع في وقوبة أبو حكم شرعي كفر ما يوحي وقوبة أبو هديله إلى الآن محمد أساسي وقع على محمد أساسي أضيع وقع أنه وبينته ma waxay kudhiga sharcigeeya diinka islaamka laakiin nebi maxamed sala allahu calay wasalam wixii laga soo naqliyo diinta sookaar ku yeelanayso waa xukun sharciyo markaad tidhahda nebiga waxaan ka digay calayhi salaatu wasalaam nebigana uusan ka digay macnaheed waxaa waa inaad wax sharciyeysay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam aad utigiisin arrintaa sharciyeysay ummadda dhan waxa laga yaaba in xadiidkaas qaataan kunkooda saxiyay ku camalkaa masaad weyna weynaysay marka لذلك وعيد كان وخصوصا رفق النبي وقصد الحكام على الرسول عليه الصلاه والسلام كهول انت على الحديث الشيء هو براء حديثه كرصار حديث صحيحة هي قوة ضعيفة هي قوة مرتي موضوعة ومن يقول لنا أبو عليه الصلاة والسلام ما كان رأسنا هو وشر وحديث أدريش حديث صهول حديث أحاديث قلت لك إنها موضوعة قصة وقارة laakiin taasirku sida oo munkar iyo mawduuc iyo daciif iyo saxiix wax walba isku darto waxaa tahay xaadiru leyl xaadiru leyl macnaheed waxaa waaye waa qof habeenkii wax ku tawa aqoyn haddii lagu yidhahdo caawa ayagu mugdiyahay xaabo reer oo qoyo sababku daba ugu shaqo wax miyaa ujeedaa inta qoryo abuurlay abeeshay markasta abeeya abeeha oo soo qabso adoo sila qoryo soo abuura macnaheedu waxa waaye qofkaasi wax walba iska sheegaya wuxuu la mid yahay qofku habeen mugdiya qoryo abuurinayo wadaliya waxba u kala soconayn wuxuu maqlaba iska sheegaayo wuxuu maqlaba iska sheegaya marka iska hubi xaadiisa nabiga ugu jiray sala allahu calayhi wasalam qolooyinkan uja ma yidhaahdo dacwa aadaysa dib ugu weynay haystaa waxaa ka mida jahliga haystaa oo ay ka jaail yihiin axaadiisa sixada lagu dhaqmo waa istaagayaa ummadu waaninayaa qaala rasuulullah xadiisu maqlay ama meel uu ka soo qoray mawduucii saxiixa saxiixa ma kala socna ummadu ku laanaya qofka sidoo khutar ugu jira inuu galo man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar waxay ummaddaas ku sheegaysa ku dhegaysanaya waxaa laga yaabaa acmash raxmatullahi calayh wuxuu maqlay ama wuxuu joogay meel uu ka istaagay nin naftaas yani waa qarsoonaya siska istaagu leeyahay ma nabigaas nabigaas waxba ma kala socnaa culamadu horena waa necbaay dadka noocaas oo xaadiisa u kala socnayn oo meel siska istaago qisooyin u ka sheekeynayo maanta markuu arkay ninkaan oo wax walba iska sheegaysa ayuu wuxuu iska galay inuu kilkilaa ninka kilkilaa wejigiisa ayuu iska sikaa ninkii isa xanaaqay wax wacdinaayo ayuu yidhi ana dadaa wacdinaayo wax ku sheegaya adigana horteena kilkilaha ku siseemiya markaasuu yidhi aniga sunna ku jira adiguna bidca ku jirtaa kilkila kasoo sunna waayo waxaad sheegayna bidca waayo oo nebigaa ku sheegaysa marka wuxuu yidhi ana fi sunna wa anta fi bidca macnaha hadalkiisu qiimo la-aan dhigay wuxuu ninkaan sheegaya wax jira ma marka hadalkaas oo kale waa hadal mudan in kilkilaha laga hadal mudan waa in kilkilaha laga iskaga jirta qofka uusan baxajiisa u geeyo waxay wax qiimaa ma laha wuxuu akrinaayo wax sugan ma aha wuxuu nabigu diinaya calayhi salaatu wasalaam xadiis badan oo been ah waxba ka jirin marka iska ilaali xadiis aan hubin nabiga hortiisa sala allahu calayh wasalam intaaba waxay koo soo gaadeen iska mixir culamada ka yidhaahdeen ma la saxiixiyey aimadu ma saxiixiyeen ma daciifa hadduu daciif yahay mawduucaas waxaa kusoo qaadan xadiidka hadduu daciif yahay ma loo deliishan karaa fi fadaa'il alacmaal culamada qaar waxay yidhahdaan fi fadaa'il alacmaal waa loo deliishan karaa imaamu muslim raximah allah fi muqadimati saxiixihi wuxuu leeyahay ma banaana laa yajuuzu lixtijaaju bilxadiidi daciif ma banaana ule in la xujeesto xadiid daciif لا في فضائل الأعمال ولا في أحكامها فضائل الأعمال والمدن الشرعي أحكام المدن الشرعي أي فضائل الأعمال ليس كالأحكام في الإنسان فضائل الأعمال مكة ترى مثلا قصدي وحاك وحاك حراء حديث مكة وقت يوسي يعني قصدي عمل فاتي عمل حاك كمية جنة وقلية فإذا فكر كفر ما كده أحكام السلسلة على كل حال ما بنانا حديث ضعيف وإنه في الجيش السلسلة وأرضه قالوا في الجهنم ama fi fadaa'il acmaal ka hadal ama axkaam ka hadal oo xukumi inaad ku jeesato oo aad istidlaal ahaan iyo kujaahaan xadiis daciifa u qaadato sax maaha mana banaana maxaa yeele nebigu ma dihin calayhi salaatu wasalaam waxaad udiininaysa waa daciif oo suurata ma sugna wax suura keliya soo qaada والكذب المختلق المصنوع كذب كمختلق على بيان المصنوع المسلم في على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان الموضوع والموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون وقد أتت ويتمد وحكمان المنظومة وقد أتت وحويتم المنظومة يجري على المنظومة كالجوهر المكنون حال إذهي جوهرة لسالين كالجوهر مثل الجوهر جوهرة la ilaaliyey qoraf laga dhowray boor laga dhowray oo birbirka isku iftiimaysa iyadoo kala iyadoo sidaas oo kala ayay almahmuud maca waa almaxfuud jawharad la ilaaliyey ayadoo kale samaytuhaa waxaan ku magacaabay manduumat albayquni manduumadii bayquni ayaan ku magacaabay yani gabaygii iyo nadmigii bayquni kaasa ku magacaabay manduumat albayquni manduuma macnaha waa midka lagu geliye la geliyey قبل فوق ثلاثين بل بأربع أتت أبياتها أبيات وحيد أتت وحيد أبياتها أبيات فوق ثلاثين masaala soddonka yani ka sare biarbaci afar waxay timid ayadoo soddon afar dheer soddon afar dheer macnadaa soddon iyo afar bileed asas abyaatuhaa abyaadeedii waxay timid fawqa halaaiina biarbacin soddon ayadoo ka saraysa tamat bikayri musiqan tamat waystaan noqotay manduumada bikayrin kayr ayay khutimad ugu khatimay tamat waystaan noqotay bikayrin kayr ayaa khutimad ugu khatimay ugu dhamaysa yani si khayra oo wanaag ay ku dhamaatay ay ku dhamaystirtaa labadan beedood daba sooma marka waa dhamaystir soo maa qaybta hore beydka hore qaybtiisa hore oo shadriga ah wuxuu ku ammaanay manduumada wuxuu yihi waqad asad way timid oo sidee u egtahay manduumada ka imaanaysa xagga wanaagga iyo ficnaanta waa kal jawhari manduum xaalay tahay jawharad la ilaaliyo kale si uburburbaysa u iftiimayso hadda iftiinkeeda waa maxay iftiinkeedii quruxdeedu waa cilmiga ku jiraa loola jeeda waa cilmiga ku jeeda samaytuhaa waxaan ku magacaabay manduumata albayquuni manduumata albayquun ayaa ka tilmaamay bayquun asaa la yidhahdaa waa asiga waa nisbadiisa waa manduumaduna waa wuxuu asiga fadhiyo gabdha u tegey fawqa halaaiina biarbacin atat abyaatuhaa fawqa halaaiina biarbacin soddon ayadoo afar ka sarraysa atat abyaatuhaa abyaadeeda asat waxay yidhi abyaatuhaa abyaadeeda ayaa timid fawqa halaaiina biarbacin xaalay ka sarraysa soddon afar afar ka sarraysa macnaha soddon iyo afar beed ayadoo ah ayay timid tamad waysaan noqotay bikayrin kutimat khayr ayaa lagu antimay oo lagu dhamaystiray halkaa waxaa lagu dhamaaday almanduumatu albayquniya oo imaam albayquni loo nisbeeyey markiisana waa liskudaay laakiin manduumadiisa caam manduumadiisa manduumada suraca anwaac culum alxadiid nooca ugu dambeeyey qaadanaa muxuu ahaa waa almawduuc waa alxadiid almawduuc marka waxaa la iska rabaa say baalantu ahay soddon iyo afarka go ayaa la iska rabaa insha alla isbuuca soo socda habeenka ugu horeeya ee iftiga ah soddon iyo afarka day iyo masaaisha kitaabka uu ka hadlay laga soo bilaabo alxadiid saxiix ilaa laga yimaado alxadiid mawduuc saxiix abu hurayra maa ka hadla goboluna saxiix ilaa mawduuca u dambeeya masaaisha iyo tusaalooyinka xataa tusaalooyin ala keena insha allah misaalo qofka uu ku fahmaayo ee la weydiinayo xadiidkan magaca ku qaadanayo adoo raacayo silaaxaadka tusama mawquufa marfuuca mutasila musnada maxaa la yidhahdaa qaybaha u geli karo munqatic mucdal anwaacda waxaan soo noqon soo maha kadib aan ka udibeynaa insha allahu tacaala kitaabka sheekh raximah allah naga mudayaha marka inaan duceyno maadaama aan ka faa'iidaysan kitaabka qof walba oo wanaag ugu galana xasaaba wanaagga ugu gudi karin waa inaan duceeyo badelkeeda man sanaca ilayku macruufan fakaatibuhu nabiga calay sala salaam qofki macruufka wanaag idiin sameeya ku abaalguda fain lam tukaatibuhu fadcu lahu xataa taraw annakum qad kaafatumuuh haddaadan ad ku abaalgudin oo awoodi weysaan inaad abaalgudaan ana aad ku abaalgudina ku duceeya ilaa ad u aragtaan inaad u abaalgudin manaa duca u badala wanaagukeyga marka sheekh islaam soo ka abaalgeysatay nin la yidhaahdo maxamed atamimi alxambali oo dhintay sanadku markuu ahaa afar boqol sideetan iyo sideed imaamu ahaa wuxuu yihi yaqbaxu yaqbaxu bikum yaqbaxu bikum waxaa idinku xumuuda oo aan idin suubanayn laa idin ahayn an tastafiduu minaa inaad naga faaidaysataan uma tadkuruuna kadibna aada na sheegtaan walaa tataraxamuu calayna oo aadan noo dalbina in ilaahay noo naxariisto qabiixaykutawe wa antum oo fii xaqikum liidataan inaad naga faa'iidaysataan kadibna aada na soo hadal qaadaan haddana aada waxna noogu ducaynin waxna noogu ducaynin marka waxaa rabaa aimada aada ka faa'iidaysanaysa inaad u ducayso inaad u ducayso biraxma marka sheekh raximah allah jazaa allahu khayra muhimki waa ka faa'iidaysanay marka insha allah la soo xifdiyo hana la soo muraajiciyo kadib insha allah kitaab ka dambeeyo ugeynaa